kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa jimcihii soomaaliya ka qaaday cunaqabatayntii dhanka hubka ee saarnayd tan iyo sannadkii kun iyo sagaal boqol laba iyo sagaashankii haddaba tallaabadani taariikhiga ah maxay soomaaliya uga dhigan tahay sidee dowladda soomaaliya ay uga faa'iidaysan kartaa arrintan hub nuucee ah ayay heli doonaan ciidanka qalabka sida qaadista cunaqabataynta ma ku timid wakhti ku habboon sidayse dowladda soomaaliya u maarayn doontaa hubka ay heli doonto qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti iigu ah cabdisalaam guuleed oo soo noqday agaasime ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda qaranka ee soomaaliya haddana ah madaxa machadka dhinaca amniga ka shaqeeya ee eagle range services cabdisalaam mar kale kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a inta aanan aan su-aalaha muhiimka ah gelin cunaqabataynta hubka laga qaada soomaaliya bal in yar noo faahfaahi daruufihii ay ku timid in soomaaliya cunaqabatayn hub ay kusoo rogto qaramada midoobey bilowga sagaashamaadka
aadaad umahadsan tahay nulow cunaqabatayntaani soomaaliya waxay waxaa la saaray bishii janawari sagaashan iyo labadii waktigaasna waxay ahayd waktigii hogaamiye kooxeedyada ama nimankii qabiilada hubaysan hogaaminayay ay soomaaliya awoodda kula wareegeen waxaay ka dhaxleen dowladdii maxamed siyaad barre hubkii waddanka gacanta ugu jiray markaas oo waddanku hayay intii un laysu isticmaalay intii siyaad barre lala dagaalamaya maalintii hartay waqooyi oo runtii ahayd qayb weyn maarata sectorka lixdanaad haddaanan qaldanayn ayay ayay la wareeg kuwaasu ay way la wareegtay gaarkeeda u haysata laakiin koonfurta soomaaliya koonfurta markaan leeyahay wixii somaliland ka soo baxsan waxay waxay dhaxashay wixii hub waddanku u lahay waxaana gacanta ku dhigay hogaamiye kooxeedyo kaaba qabiilo dagaal hogaaminayay marka dadkii sidaas s s d f f w f s s s waxay keentay inay in in dagaal badan oo lagu halaagsamay wadankii ka dhacay mas-uuliyad daradaas markii la arkay adduunkii wuxuu go-aansaday in la yidhaahdo war dadkan hala xakameeyo dabcan waxa gudaha wadanka ugu jira way isticmaalayaan waan u jeednaa madaafiicdii bay isku laynayaan si aan banaanka uga imaanin oon dilka iyo dhimashada iyo dhibaatadaanu u dhicin wadankii maadaama gacanta u ka baxay oo amnigii iyo istooradii hubka gacanta ka baxeen inaan adduunka uusan ku kaalmaynin inay soomaaliya dhibaatadaasi dhex sidaasuu ku yimid cunaqabatayntu waayahay marka cunaqabatayntii jimcihii ayaa la qaaday laakiin dabcan iskama dhicin marka ilaa intee ayay soo socotay dowladeesa soo bilowda dowladihii maarata soomaaliya
dowladaha soomaaliya dowlad ku meel gaarahaa jirtay dowladdii cabdiqaasim salaad xasan oo labadii kun la doortay jabuuti dowladdii cabdullaahi yuusuf oo ayadana lagu doortay nairobi dowladdii sheekh shariif oo ayadana lagu doortay jabuuti maaragtay dowladahaas waxay ahaayeen ku meel gaaray ahaayeen marka awood badanna runtii ma aysan lahayn waddanka meelo yaray ka xukumayeen dowladdii madaxweyne xasan sheikh oo labadii kun iyo labaiyo tobankii ayaa dowlad rasmiyahoo aan ku meel gaarahayn ay kusoo kusoo beegantay waktigaasay soomaaliya ka baxday labada kun iyo labaiyo tobankii ayay ka baxday wixii t n g ama ama t f g ma transition federal governmentiga ahayd wixii intaas ka dambeeyey marka soomaaliya waxay haminaysay inay ka baxdo cunaqabataynta hubka in laga qaado oo ay awood u hesho inay xuduudaheeda difaacato ciidamadeeda ay qalab iyo awood u yeeshaan inay la dagaalamo runtii awoodda soomaaliya la dagaalamaysay waxay ahayd al-shabaab marka awooddaasi dowladda dowladda madaxweyne xasan sheikh iyo dowladihii kaleba waxay isku dayayeen inay la helo awood badan oo oo maaragtay ciidamada soomaaliya la tayeeyo la qalabeeyo laakiin adduunka weli ma aysan aaminsanayn kama dhacdhacsaneen soomaaliya inay mas-uuliyadda qaadi karto hub awooddaas laano dee hubka la sheegayo waa in waa maraakiib dagaal waa diyaarado dagaal waa lidka diyaaradaha waa madaafiicda goobta waa yani nuuc kastoo hub ah ayaa ayaa laga hadlayaa awooddaada meeshay ku gaarsiiso marka soomaaliya uma lahayn tayo iyo tabar iyo awood uma lahayn in hub lagu aamino runtii adduunku baxnaaninoo waday intaas waxaad u malaysaa dagaalka lagu jiray in ciidamada soomaaliya ee gacmo qabasho ku ahayd shabaab ay dagaalka ay kula jireen oo loo gacmo qabanayay gacmo qabad markaan kuleeyahay inaysan awood u lahayn inay dagaal dhabax oo dowladeed an dagaal iyo jamhad iyo dowlad markay isdagaalamayaan waa inay dowladdu awood badan tahay jamhaddu awood yar tahay marka shabaab iyo dowladdu isku awooday ahaayeen gabaadka ciidan ee soomaaliya ay dugsanaysa wuxuu ahay ciidamada admisan amisom oo gabaadka keliya ay haysteenna wuxuu ahay gaadiidka dagaalo ay haystari kareen oo ah eebisiyada iyo taangiga beebayaasha iyo taangiga baawartan xabaddu karin ayaa ciidamada soomaaliya gabaad u ahay waxaan isleeyahay marka maadaama aad misbaxayso sanadka soo socda hal sano ay ka dhiman tahay iyo wax ka yar soomaaliya waxaan isleeyahay waqti saxii kusoo aaday inay awood u yeelato inay isdifaacdo hub na ay u hesho dhan cabsi badan dadku waxay ka qabeen su-aala la iska weydiinayay amisom ciidanka admis soomaaliya hubka ma uga tegi doonaan ciidanka admis inta badan hubka wadamaday kala yimideen midabkaa loogu buufiyey iyo au waxbaa loogu buufiyey wadamadii yara ku noqon doonaan marka inay soomaaliya ka hor hesho ciidan taya leh oo tababar fiican leh qalab ay isku difaacdo waxaan isleeyahay waa muhiimiyad weyn oo qarannimadii soomaaliya qayb weyn ka ah waaya marka waa taa hadda ka hadashay muhiimadda ay soomaaliya u leedahay in cunaqabataynta hubka laga qaado waana la qaaday marka hadda xaggee ka bilaabi doontaa dowladda soomaaliya xaggee wax ka bilaabi doontaa
runtii qorshaha dowladda ma ogi waxaanine dowladdan keliya ma ahan waa soomaaliya waxa cunaqabataynta laga qaaday dowladdan iyo dowladaha kusoo xiga waxaan isleeyahay dowladdan waxa habboon inkastoona qorshaheeda ogeen waxaan maqlayay labaiyo tobanka bishan hadda december new york waxaa ka dhici doona shir looga hadlayo looga tashanaya sidii loo tayeelahay ciidamada soomaaliya dabcan shirkaas waxaa ku jiri doona yaa hubaynaya sidee loo hubaynayaa dhaqaalaha lagu hubaynaya xaggee laga helaya adduunka maaragtay lacagaha dayntaah uu bixinayo ayay qayb dabcan qayb ka noqon doontaa in la yidhaahdo world banki waxba u dhiibi doonaa wadan hebel oo hubsii wadamada reer galbeedkune inta badan waxay isku dayaan oo hubka gato in dhaqaalaha ama waxa lagu dayminayo inay iyagu dayntana bixshaan hubkana laga soo gato si dhaqaalii dib ugu laabto laakiin dowladda soomaaliya laga rabaa inay hubka ugu riqaysan ugu tayada badan soomaaliyana jejeebkeeda og haday dabcan wixii lagu siiyay inta badan dayn baad gudaysaa si jiilasha soo socda ay dhibaatada dayn gudidu wadarta hadda maanta diraafintii soomaaliya dhibaatada laga marayo marka dowladda soomaaliya waxaan isleeyahay waxaa ku habboon inay kaalmaysato horta kow inay kaalmo raadsato oo aysan isku dayin inay sanuudda yarta ay heli karto ama daymaha la siinayo inaysan la aadin xagga hub iibinta laakiin ay horta kow fiiriso diblomaasiyadda iyo galgalka iyo saaxiibtinimada iyo yaa abaan nagula iyo yaa maaragtay nasaaiday wadamo badan oo diyaar u abaa jiraan aamsanahay in la raadsho loobi loo galo saaxiibka saaxiib lala hadlo yaa naga taa yaa naga taageeraya hubka maxaa kusoo xiga marka hubka haddii lagu siiyodan isticmaali karin hadda waxaan aragnay dhalinyaro crash booran karaa maa la yidhahda waxyaabaan intensive courska deg dega ah lasoo siiyey marka in ciidamo horta tababarka ciidanka soomaaliya tababar lagu celiyo hubka imaanaya tababar saxa laga siiyo waxaan deg dega ah oo dhan la joojiyo in marka ciidankiioo la tababaray iyo hubka imaanayoo loo tababaran yahay iyo xifdinta hubkaas oo runtii soomaaliya mas-uuliyadda weyn ay ka saaran tahay waxa lagu aaminay ee hub iyo mas-uuliyad ah inay soomaaliya kasoo baxdo oo ayna hesho kayd hub oo la isku aamini karo oo ah dad la aamini karo system la aamini karo iyo goobo la aamini karo waa mahadsan tahay cabdisalaam guuleed khadka igugu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya aan soo dhaweeyo soo dhawoolo magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa magaalada malabo xuduudka uganda iyo soud suudan daadiyaha barnaamijka iyo martida waa aad baa idin salaamay marka xigtana waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aasheeda xigta ee martida barnaamijka sidee soomaaliya ay u xajisan kartaa ee cunuqabateynta hubka saaran ee laga qaaday maadaama soomaaliya stiil weli ay u baahan tahay korjoogteyn iyo hubin iyo in wax lala agaasimo ma maadsantaa
soomaaliya cunaqabataynta waxay waxay ku ku heensan kartaa kalsoonida la siiyey ee sovereigntigeeda iyo awoodeeda inay haysato oo runtii maanta muhiim u ah aan aaminsanahay soomaaliya dagaalka ay ku jirto oo ay al-shabaab kula jirto oo ciidamadeeda maaragtay maalin kasta ay dhashiika iyo suug kula dagaalamayaan sabaabo suug iyo dhashiika ku dagaalamaya guusha ciidanka wiilasha soomaalida askarta soomaalida aan is leeyahay waxay u tahay hadiyad noloshooda lagu soo kordhiyey in mas-uuliyadda aan sheegayo aan hore u sheegayo ay kasoo baxdo oo ah inuu hubkaasu uu noqdo mid la xiftiyey oo aan gacan cadow gelin oo aan gacan qabiil gelin oo aan gacan qof qaasa gelin taas ayaa adduunku ku aamini kara haddii kale waxaa imaan doonta in xataa wadamada deeqda hubka siiya ama ka gaday laftooda dib loola hadlo oo la yidhaahdo war arrintusaan umalaynayna ma ahane dib haloo howsha ha loo dhigo marka waxaan isleeyahay soomaaliya runtii aad ayay maanta muhiim ugu tahay stageka ama qayb waxa ay gaarto in cunaqabataynta laga qaado laakiin waxaa ka muhiimiyadda la eg ama maarata ka weyn inaan lagala noqon kalsoonidaas la siiya soomaaliya oy soomaaliya ka soo baxdo mas-uuliyaddii loo dhiibay waa tahay dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo assalaamu calaykum v o e dhammaantiin waa idin salaamayaa magacaygu waa mawlid mascada dheberey oo jooga degmada goldogob laba su-aalood aada u ka kooban baan rabay inaan khabiirka weydiiyo labadaas su-aaloodoo ah cunaqabataynta soomaaliya laga qaaday ee muddada dheer dul saarnayd ee hubka ah soomaaliya xilligeedii ma ku soo beegantay oo ma tahay mid ay dowladda soomaaliya xakamayn kadho suusan hubkaas qabaa'il gacantiisa ugu gelin maadaama soomaalidu beelo beelo iyo qabiil qabiil ay tahay su-aasha kale aan weydiin lahaa waxaa weeye ciidamada atmis ee haatan ku sugan soomaaliya jooga ciidamadaas shuruucda ma u bannaynaysaa markay baxayaan inay hubka kala haraan oo soomaaliya hubka lagu wareejiyo arrimahaas labadaas su-aalood baan weydiin lahaa khabiirka waa mahadsantiin v o dhammaantiin
mawliid aada u mahadsan yahay waxa weeyaan waktigii ugu habboonaay dabcan waktiyo badana lasoo maro baahi loo qabay soomaaliya baahi u qabtay in laga qaado cunuqabataynta laakiin haddana idnaba been too late mar mar kasto ood baahi qabtid markaad waxeshid waa marka ugu fiicneed marka soomaaliya cunuqabataynta maanta laga qaaday oo dagaal ruma lagula jiro al-shabaab iyo alqaacida iyo argagixiso madaxweyne xasan sheekh naasleeya madaxweynihii ugu habboonaay intaan soo aragnay ee dagaal uu ka go-an yahay siduu nimankaas dalka uga xoreyn lahay ayay ku soo aaday marka horta wakti ugu habboonaay wuxuu koley kusoo aaday wakti admis oo kaalimo waaweyn wadanka ka ilaalinaya ay baxayaan in soomaaliya ay hesho kaalintaas inay buuxiso waxaan isleeyahay wakti saxay kusoo aaday ciidanka admis hubka ay haystaan soomaaliya ma ku wareeji doonaan maya intaan ogahay kuma wareeji doonaan hubkooda way qaadan doonaan inta badanna wadan wadanay u leeyihiin ciidamada admis waaya cabdisalaam waa mahadsan tahay marka soomaaliya meelo ka mid ah dagaal ayaa ka socda kan dowladda iyo kan shabaab oo aan u tegi doono qeybaha dambe ee barnaamijka laakiin dagaalka khaatuma iyo somalilan hubkani saameyn ma ku yeelan doonaa uma malaynayo inuu inuu saameyn degdega ku yeelanayo dabcan sanadna ka hadli mayno laba sanana ka hadli mayno saddex sana ka hadli mayno waxaan ka hadlaynaa soomaaliya oo awood leh oo xuduudaheedii xadka etoobiya laleedahay difaacanaysa waxaan ka hadlaynaa soomaaliya oo xadkay kenya laleedahay difaacanaysa xadka ay maaragtay badda ka leedahay difaacanaysa waxaan u malaynayaa marka prioritiga ama muhiimiyadda koowaad dhinacyadaasay jiraan uma malaynayo soomaaliya inay hubay doonto maamulka khaatumo say ula diriraan somalilan mana u aaminsana inay soomaaliya ama sax ma ahan inay somalilan hubayso si ay khaatumo ula dirirto ama maamulada kale ula dirirto marka waxaan isleeyahay haddana waxay kusoo laabanaysaa mas-uuliyaddii guud ay ahayd soomaaliya sidii hubkan u xakamay lahayd iyo sidii mas-uuliyaddiisa u qaadi lahayd waaya marka ugu dambeyntii dowladda soomaaliya oo hadda dagaal kula jirta ururka al-shabaab muxuu uga dhigan yahay ka qaadista cunaqabatayntan marka laga eego dagaalka ay hadda ku jirto ka dhanka al-shabaab waa su-aal aada u muhiima waxaan ognahay al-shabaab waa urur go-aan ku gaaray inay isdhintaan waxna dilaan askariga al-shabaabkaahu inuu dhinto u qadiman yahay laakiin ciddii ka hor timaadana uu dilo askariga soomaaliga ahi wuxuu u dagaalamaa inuu naftiisana badbaadiyo qaran difaaco ummad difaaco okay sida keliyaha marka askariga soomaaliga ah uga adkaan karo qof doonayo inuu dhinto isaguna ku dilo oo inuu haysto hub uu ka uga awood badan yaha ka kale oo meeluusan ka soo gaarin uu ka dilo oo wuxuusan ogeyn uu kula dagaalamo oo meeluusan maaragtay wuxuusan heli karin oo isagu haysto taasi hore uma jirin sababtaasaana keentay in soomaaliya askarteedu ay runtii baylax badan ay gasho ama dhimasho badan soo gaarto al-shabaabkana ay awoodooda jirto laano muddo dheer ayay shabaab ku dagaalamayeen awoodooda ciidana aaday u sarraysay markii loo fiirsho waktigay dagaalamayeen ee jamhadnimadooda waxaan isleeyahay marka hadda cunaqabatayntan laga qaado soomaaliya waxay awood usii doontaa dowladda soomaaliya iyo ciidamadii soomaaliya inay helaan hub aysan al-shabaab haysanin awood aysan al-shabaab haysanin oo ay awood u yeeshaan shabaab meelaysan kasoo gaari karin inay ku dilaan dhimashada askarta soomaaliya yaraato moralkoodu aad u sarreeyo maadaama ay heli doonaan gabaad aan xabadaha al-shabaab karin qalab survailancia oo ay ku ogaadaan xogta iyo sirdoonka electroniga inay haystaan inay helaan waxay u sahlaysaa inay badda kasoo duqeyn karaan inay hawada ka duqeyn karaan daroomo inay helaan madaafiic inay helaan maaragtay surveillance electronic surveillance oo oo maaragtay aad wax qabad u leh marka waxaad leeyahay wax weynay kusoo kordhin doontaa moraalka iyo qalbiga sababta dad fi moraalka iyo qalbiga askarta soomaaliga haddaad fiiriso askarta danab ayaa ugu dhiiran ciidanka soomaalida dhiiranaantaasuna wax kala maahane waa imkaaniyaadka isku halaynta haystaan tababar qoryo xoogaa wanaagsan gaadiid yara xoogaa wanaagsan iyo daroon taasoo dusha ka ilaalinaysa ayay kalsoonidaas ku helaan ciidanka kusoo xiga waxa weyaan ciidankan gorgor oo ayana sidoo kale turkida baabuur yar oo qanfilan ay wataan ee bisiya oo maaragtay xabaddu aysan karin calaqalaan ak iyo iyo maaratayshiikuu karin dhiiranaantaasaa keen haddii marka askari kastoo soomaaliya oo awood u yeesho inuu ku dhex jiro baabuur aan xabadu karin oo maaragtay si fudud uusan ku dhimanaynin waxaan isleeyahay geesinimadu waa waxay gaari doontaa iyo moraalku meel sare soomaaliyana wakti gaaban haddii qorshe saxa ay la timaado ay uga adkaan kartaa al-shabaab waddankana iyo xuduudahana ku difaaci doontaa aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdisalaam guuleed oo horey u soo noqday agaasima ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda soomaaliya haddana madax u ah machadka dhinaca amniga ka shaqeeya ee eagal range services waxa uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadka tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo